saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada wadajir ee magaalada muqdisho ka kacay dab xooggan oo baabi'iyey qaar ka mid ah guryaha ku yaala degmadaas dabkan oo sababay khasaare hanteed ayaa waxa uu kacay xilli habeen ah waxaana uu ku bilowday koronto isagoon si dhaqsi leh ugu faafay dhismayaal ku yiili goobta uu ka kacay oo ay ku jiraan xarumo ganacsi qaar ka mid a dadkii gurmadka soo sameeyey ayaa waxay ka warbixiyeen khasaaraha uu geystay dabkan ka kacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho goobtan saa ujeediin waxay goob ganacsi waa farmasi in badan furnaa oo cusbayn hanti badanna ay ku jirtay wallahi lacagta toddoba kun ilaa siddeed kun aa ku jirto doolar ilaa habeenuu debka kacay oo shaqada aan ku jirno korontou ka kacay waa xaafad gees maadaama sagaalna wuu naga soo daahay gaadiidkii debdemiskii iyo gurmadkii aan filanaynay degdeg kumaan helin xilli dambe hawshii wixii dhici raba ay dhaceen markaasaan aragnay inuu meeshii tahay aa debdemiska noo yimid
inta ka soo galaabayey gurigaan somkaasaa ku jiray somkaas wuu sii qabsaday kan kalena somkaasaa ku jiray kaas somkaas wuu kusii dhegey farmashigaa inta ku yaalo waa baabaay gurigaan dukaanu ahay waa baabaay markii gurmadka aan dhammaynay wixii aan dhammaynay dibka aan daminay demiskii hal saacib afar saacib bar miyaa noo yimaayay wax ugu qabay ma laha shacabkiaa ku kacay loola si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ku soo badanaya dabka kacaya xaafadaha iyo xarumaha ganacsiga dhowaan ay ahayd markii sidaan oo kale uu dabka ka kacay xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho kaas oo geystay khasaare kala duwan